munaasabadan oo ka dhacday magaalada jamaama ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose oo ay ka horeysay dowro diini ah ayaa lagu xaliyey khilaaf u dhexeeyey laba beelood oo walaalo ah beesha bimaal iyo beesha sheekhaal kaas oo dhaliyey gacanka hadal uu dhiig ku daatay labadan beelood ayaa iska dilmin hal ruux kadib shaqaaqado ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana markii dambe wadahadal dheer kadib ay ka heshiiyeen arrinkaasi kulan iyo dowro kadib munaasabadda waxaa lagu qabtay magaalada jamaame ugu horeyn mid ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa goobta ka akhriyey bayaan wadajir ah oo ay ku xusan yihiin arrimaha lagu heshiiyey ujeedo caddeyn heshiis laba beelood oo walaalo ah waxaa shir barbar socotay dowro sharci ah muddo toban maalmood u socotay beelaha walaalaha ah biyomaal iyo sheekhaal shirkaas waxaa daadihinayay walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo shan xubnood oo ka mid ah dhaqanka gobolka jubbada hoose labadaas beelood oo walaalaha ah xuquuq kala duwan ayay isku sheegteen beesha biyomaal waxay ku sheegatay walaalahooda reer sheekhaaleed hal qof oo dhimasho ah iyo laba qof oo dhaawac ah iyo burbur hantiyeed beesha sheekhaal waxay ku sheegatay walaalahood reer biyamaal hal qof oo dhimasho ah wadahadal iyo niqaash dheer kadib waxay isku waafaqeen qodobadan soo socda kow dhimashadii labada dhinac ahayd waxay isku waafaqeen diyo laba boqol oo neef oo geel ah labo waxay isku cafiyeen boqolkiiba labaatan neef suldaan axmed nuur matano oo ah suldaanka beesha biimaal ayaana dhankiisa ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay sharciga alle ee lagu kala baxay isagoona ballan qaaday in dhankooda ay kasoo dhalaali doonaan waxyaabihii ay kala saxiixdeen masaalixdii ay noo keeneen si buuxda oo kalsooni ku dheehan tahay waafaqsanna shareecada islaamka ayaan u qaadanay inshaa allah wixii aan qaadnana way muuqan doonaan sida shale dhibaatadii iyo dhibkii loo arkay ayaa nabadana insha allah labada beelood dhexdooda aad ugu arki doontaan insha allah wakhtiga ayaa wax walba xusi doono insha allah waxaan warkeyga kusoo gabagabeynaya oo labada beelood aan ugu dardaarmaya wixii aan halkan ka qaadanay ma aheenin wax aan nidaamka islaamka waafaqsaneen annagana waxaan wacad iyo ballan ku qaadnay oaan beeco kula galnay walaayadeenna iyo saraadiinteennaba in heshiiskaas uu idil yahay dhammaystiran yahay waxna ka soo laaban doonin insha allah ballanteennana waa saas insha allah quulu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
suldaan shuceyb sheekh yunis oo ah suldaanka beesha sheekhaal ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin hergelinta wixii lagu ballamay isagoona u mahad celiyey walaayada islaamiga iyo ciidamada mujaahidiinta waa ka heshiinay waxaanu ka heshiinay laba boqol oo neef oo geella labada meelood mid labaatan neefaan isu cafinay mid siddeetan neefaa soo xaasishay iyadoo laga dalbay weli awliyaa udamka loo fiirinaya shareecada raxmaanka waxaan wax ka dalbayn waxay ahayn awliyaa udamka wiilasha dafaacaaya u jilbi xiran shareecada raxmaanka ximaayatu diin xuraasuulcaqiida waxaan leenahay amsaashood allaha noo badiyo insha allahu tacaala waa heshiinay alxamdulilah ilahay u mahad celinaynaa wanaaggaas iyo kheyrkaan gaarnay ugu dambeyn sheekh axmed abuyunis waaliga jubbada hoose ayaa soo xiray kulanka wuxuuna ku dhiirigeliyey beelaha walaalaha ah inay ka soo dhalaalaan waxyaabihii lagu ballamay labada suldaan oo hadda beesha odayaasha oo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran shaqadii in aad dardargelisaan daqiiq daga isku wacdaan intee wax noo joogaan haalka intee mara sidaa aan yeelno shaqada aad ku wadaan gaar ahaan waxaan leeyahay raggii oo la dhisay oo guddiga ahaa walaalayaalo waa laidin magacaabay waxa oo tolka idin magacaabeen waa kalsoono oo idinku kalsoon yihiin ilaahay subxaana wa tacaalaana ha noo fududeeyo wasala allahuma wasalam ala nabiyina moxamed beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa marka uu khilaaf soo wajaho waxay u xugun tagaan shareecada islaamka iyagoona lagu kala saaro kitaabka alle